bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku aastaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha julaay sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda soomaaliya ayaa go-aano adag ay ka soo saartay taageerada kooxda al-shabaab ay sheegtay inay siiyeen ganacsato soomaaliyeed kuwaasi oo u aruuriya waxyaabaha lagu yaro sakawaadka oo laga qaado ganacsatada lana geeyo goobaha ay ka arrimiyaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo sidoo kale dad dowladda ay sheegtay in ay xukun tagto deegaanada ay ka arrimiso kooxda al-shabaab shir jaraa'id oo habeenkii xalay laamaha ammaanka ay ku wada qabteen gudaha magaalada muqdisho ayaa looga hadlay qodobo dhowr ah oo intooda badan ku saabsan gacansiinta kooxda al-shabaab iyo ciqaabaadka ay la kulmi doonaan ganacsatada waxaana ah taliyaha ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo madasha ka hadlay oo sheegay inay hayaan magacyada ganacsato soomaaliyeed oo lacaga u geeyay kooxda al-shabaab taageerana siiyo iyadoo inta badan ganacsiga waa lacagaha la siinaya shabaab loo geliyay ganacsi taasi oo u tilmaamay inay tahay mid istarta waxa uu sheegay inay adag tahay in laga adkaada al-shabaab inta ay soconayso taageerada ay bixinayaan shacabka soomaaliyeed shirka jaraa-id oo ugu horreyn uu ka hadlay wasiirka amniga soomaaliya master ducale ayaa waxa uu ka dawaajiyey in ay la xisaabtami doonaan cid waliba oo u xukun tagta ama siisa dhaqaalo kooxda al-shabaab ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi siyaasad qarinta quudintooda barbad istaaga la xiriirka la shaqaynta niiduudhisada waxaa talaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasta oo ururada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukuntadaan waa la soconaa dad badan soomaaliya u xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasi waa mamnuuc qof uu aadi karo xukun ma jirto sidoo kale qof la shaqay kara mamnuuc inay u xadiidaan lacagaha sida u b c balaaska saas iimaan iyo inta kaloo jir sidoo kale waa mamnuuc inay ururada argagixisada xoolaas u fudeeyaan waxaan ka rabnaa sidoo kale bangiida xawaaladaha ayagana waa ka mamnuuc inay xiriir la sameeyaan ee lacagaha u qabtaan ama ay akoonadooda bangiyada ay u hayaan waa mamnuuc waa go-aan dowladeed taliyaha hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka oo ka hadlayay u yeerista ganacsato soomaaliyeed oo lacaga ku taageeray kooxda al-shabaab iyo sidoo kale kuwa u xukun taga ayuu sheegay inay tahay mid dembi waxauna ugu baaqay ama tilmaamay in lala xisaabtami doono cid waliba oo sidaasi samayso waxuuna faldembiyeed ku tilmaamay in shabaab loo aqoonsado maamul jira sida uu hadalka u dhigay
annaga waa naqaanaa qof kasta lacagta la saaro laga qaado waxaan haynaa caddaymo arrimahaas la xiriira waxaan u yeeri doonaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed oo baatil xisay hal qof qof waa u naqaanaa haddii la helaad waa arki doonaa dabcan wixii hadda ka dambeeyana cid looga dul qaadan doono ma jirto inay ku qanacsanaato xukunka shabaab cid looga cid loogu aabayeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato cidda canshuur siisa shabaab micnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharciga u aqoonsata ma laga yeeli doono haddii ilaah yidhaahdo in ay shabaab hoosna ay ka siiso isheeg maxaan ku dhaha canshuurta korna oo liyaysa kaana dhigto dhaqaalaha shabaab la siinaayo cudurdaar ma leh aniga siday la tahay qaybo ka mida goobaha ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa maleeshiyada al-shabaab ayaa waxaa inta badan ay dhacda in ay u xukun tagaan ganacsato soomaaliyeed iyo dadka soomaalida ee inta badan isku haysa guryaha iyo dhulalka kuwaas oo sheegay inay ka waayeen cadaaladii dhinaca dowladda soomaaliya waxayna taasi ku kaliftay inay u xukun tagaan dhinaca al-shabaab awaamiirtan haatan ka soo baxday dowladda soomaaliya ayay dad badani u arkaan mid lagu cadburinaya shacabka iyagoo sheegaya qaarkood in dowladda ay u qabto inay ka wada arrimiso dalka oo idil xili qaybo ka mid a dalkan ay gacanta ku hayaan weli dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab waxaana bulshada haatan soo wajahday laba daran mid dooro oo kale ah inay kasoo horjeestaan awaamiirta al-shabaab oo ay la kulmaan ciqaabta adag ee kooxdaasi iyo inay diidaan hadalka ka soo yiri dowladda soomaaliya taasoo keeni karta mid kale oo dhibaato ku ah shacabka howlgallo laga sameeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qaqabtay koox la sheegay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab waxaana la sheegay in saddex sarkaal oo ka tirsan kooxda iyo koox ciidan ah oo la socotay ama ilaalo waheed inay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa hay-adda nabasugidda qaranka oo ay kaabayaan kuwa sida gaarka u tababaran waxaa la tilmaamay howlgalkan inuu ka dhacay magaalada gaalkacyo dhinaceeda koonfureed waxaana gacanta lagu dhigay shakhsiyaadkan oo shakhsi ka mida lagu magacaabo inacaana geel oo la tilmaamay horey in loogu qabtay magaaladaasi balse dib loo sii daayey ciidamada ammaanka ayaa la sheegay xilliga ay howlgalkan ay samaynayeen in la xiray waddooyinka soo gala goobta ay ka samaynayeen howlgalkaasi howlgalkan ayaana ahaa kii ugu horreeyey ee laga sameeyay goobtan waxaana gacanta lagu dhigay shakhsiyaad dhowr ah oo ay ka mid yihiin saddex sarkaal oo ka tirsaneed maleeshiyada kooxda al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu kasoo horjeestay go-aankii baarlamaanka soomaaliya maalintii shalay kasoo baxay kaasoo lagu laalay sideed kursi oo muran uu ka taagnaa oo ay horey u sheegeen guddiga xalinta khilaafaadka in qaaban wanaagsan inay kusoo baxeen waxaana hadalkaasi kadib maxkamadda sare ay soo saartay go-aan ay ku amrayso in dib lagu laabto kuraastaasi wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya oo soo dhigay qoraal kooban bartiisa twitter-ka ayaa waxa uu sheegay inuu yahay go-aanka baarlamaanka kasoo baxay mid sharci darro ah oo aan laga hor imaan karin go-aanka maxkamadda sare ee dalka taasoo ah halka ugu sarraysa dhinaca cadaaladda wasiirka waxa uu sheegay in baarlamaanka aanu kala garanaynin howlaha hor yaalla iyo sidoo kale waxaa loo igmaday balse uu ku mashquulay burinta awaamiir hay-ad dastuuri ah kasoo baxday sida hadalka u dhigay wasiirka waxa uu sheegay in kuraastaasi weli dadkii isku haystay ay taagan yihiin loogana baahan yahay baarlamaanka soomaaliya in dhexdhexaad uu ka noqdo balse aanu dhinac la safan sideedda kursi ee baarlamaanka haatan ee laysku haysto ayaa xubnaha buuxinaya waxay muddooyinkii dambe si joogtaha kaga qaybgalayeen fadhiyada baarlamaanka soomaaliya wasiirka dastuurka ayaa bartiisa twitter-ka sidoo kale ku qoray waxyaabaha lagu wey karo xubinimada baarlamaanka oo uu sheegay inay tahay waxyaabo u baahan ka fiirsasho dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in dib loo furi doono xadka waddamada soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan kadib geeridii wasiirkii amniga ah ee maamulka waa dowladdaasi oo lahaa amarka lagu xiray xadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan madaxweynaha xilka kasii degaya ee waddankaasi kenya uhuru kenyatta ayaa xilli uu booqanaya gobolka waqooyi bari dalkaasi kenya waxa uu sheegay in haatan dib loo furi doono xadka loogana baahan yahay dadka ku dhaqan xadka in ay soo sheegaan haddii ay arkaan khataro dhinaca al-shabaab ah si looga hortago waxauna sidoo kale dadka deegaanka ugu baaqay in hoggaan ay u doortaan dad soomaali ah oo kala garanaya dadka si wax badan ay ugu soo kordhiyaan madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay in labada dal ay dani ugu jirto furintaanka xadka labada dal ay wadaagaan waxauna intaa ku daray in loo baahan yahay in dadkaay ka wada shaqeeyaan amniga waxauna tilmaamay in dowladdiisu inta ay ugu dhiman muddaxideedkeeda ay ku dadaali doonto sidii xadkaasi laysugu furi lahaa labada dhinacna ay ugu wada danaysa lahaayeen horumarinta dhinaca ganacsiga iyo sidoo kale dadkaba dowladda hoose ee xamarna waxay ku amartay ganacsatada soomaaliyeed qaadashada shaktiga ganacsiga waxauna sidoo kale sheegay taliyaha ciidanka dowladda xamar in aan loo dulqaadan doonin goob ganacsi oo iska furan iyadoo aan lahayn wax shakti ah ama sharci ah waxauna ugu baaqay kooxda la shaqaysa in gacanta lagu soo dhigay ciddii la arka iyadoo ku howlan ama iyadoo aan lahayn wax shakti ah oo ganacsigeeda quseeya waxa uu tilmaamay in magaalada muqdisho aan lagu aqbali doonin in laga sii shaqaysto shakti la-aan dhinaca kale waxa uu baaq u diray ganacsi waa dadka wada dhallinyarada bajaajka oo u sheegay in ay ku howlan yihiin inay shaqeeyaan xiliyada habeenkii maalintiina ay dhigtaan waxauna tilmaamay in lala xisaabtami doono gacantana lagu soo dhigi doono dhallinyaradaasi asigoo dhinaca kale u diray baaq ah in ay dhallinyaradu shaqeeyaan ama shaqaystaan sidoo kalena iska bixiyaan waxyaabaha xaqa loogu leeyahay madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsanaynaa shatuudda waa inay qaataan ciidanka ilaalinta deegaankana waxaan faraynaa inay si toosa uga shaqeeyaan shatuudda todoba iyo tobanka degmo ee aad la shaqaysaan waa inaad si fiican uga hawlgashaan shatuudda waa inay halkaan timaadaa qof aan sharci lahayn waa sharci lahayn waa inuusan ganacsan ayadoo lagu xadgudbayn ayadoo la aflagaadaynayn ayadoo si xun loola hadlayn u sheega waa inay shaqa shatuudda qaataan waxaan kaloo faraya u sheegayaa dadka leh mootooyinka bajaajka waxaan ka codsanaynaa war dalka adinkaa iska leh dalkuna cashuurtiinu ku dhaqan yahay in laydin bursado ma aha in laydinka daba orda ma aha adinkana sharaf daray idinta ciidankana sharaf dhibay u tahay iyo dhibaato war bixiya canshuurta laydinku leeyahay kuwa habeenkii shaqaysta oo maalintii meel dhigta waa waa laydala socdaa guriga cadaalad daro ma ogolin shaqa sagsaag ma ogolin leex leex waa inay siday taha loo qaataa shaqada loo qabtaa waa in amarka madaxa siday taha loo fuliyaa aniga waa lay amray anna waa idin amrayaa guud ahaanna waa naloo wada amray oo ama sharcigaana amraya ama madaxdaana amartay waa siday tahay in loo qabtaa waa in cadaaladda laga shaqeeyaa waa in dadweynaha loo turaa waa in dadweynaha la fahamsiiyaa dawladnimada waxay tahay waa inaan dadweynaha lagu xadgudbin xaqa waxa lagu leeyahay laga qaadaa loogu leeyahay ugu dambeynna madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan ayaa afar dal oo carab ah oo diidan dowladda qatar kulamo kula yeela doona wadamadooda uu booqasho ku gaari doono madaxweynaha wadanka turkiga booqashadiisa ugu horeysa ayuu ku gaari doonaa dalka sacuudiga uu kala hadli doono sidii loo deji laha xaaladda xilli lix qodob haatan ay isku soo koobtay dalabka kooxaha kasoo horjeeda dowladda qatar oo ay sheegayaan in ay ka dalbanayaan dowladda qatar halka markii hore ay ka hayeen ilaa iyo saddex iyo toban qodob dowladda turkiga ayaana wada dhexdhexaad ay ku doonayso in ay ku xaliso muranka ka taagan wadamada qaliijka warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idin akrinaya anigoo ah saaxiibkii maxamed nuur amiin intaynu mar kale dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu